halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad sidoo kale naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee fadhigiisu yahay rediyo ergo dhoto warji
kulanti wacanna dhegaystiyaal maantoo jimco ah waa kowda bisha noofembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada aan idinku hayno ay ka mid yihiin boqolaal qoys oo ka mid ah kuwii ku barakacay fatahaadaha beledweyne oo gaadhay degmada maxaas ee isla gobolka hiiraan magaalada baardheerana in ka badan toddoba kun oo qoys oo beeraley ah ayaa dalagyadii u beeraa ay fatahaadaha webiga jubba iyana ka baabi'iyeen waxaan idiin hanaa oo kale barnaamijkeennii dalandool oo aan maanta ku soo qaadanayno ciidanka booliiska puntland oo sheegaya inay dagaal kula jiraan marino gobolka sanaag iyo sool ah oo la marsiiyo dadka dadka la tahriibinayo wararkii qiimaha xoolaha oo aan ku eegayno sayladda magaalada lascanood ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayno warkeennii oo ay maanta inoo akhrido layla cabdi maxamed
degmada maxaas oo magaalada beledweyne u jirta boqol iyo konton kilomitir ayaa lagu soo waramayaa inay ku barakaceen boqolaal qoys oo ka mid ah kuwii ay saameeyeen fatahaadii magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi ayaa raadiyo erga u sheegay in dadka hadda ku sugan degmada aanay haysan hooy cunno weelal iyo saxada biyaha dadkan kusoo barakacay tootalkeeda guud waxa weeye sideed kun oo qoysaa kusoo barakacday maadaama magaaladii waxba aynan ku harin inta badanna dadku waxay ahaayeen dadkii deganaa xaawo taako iyo xaafadda koofin ayay u badnaayeen run ahaantii marka dadkaasi ciidamada amnigaan amar siinay in amnigooda maaragtay la sugo wax dhibaataha weelan si aynan ku gaarin sidoo kaleeto bulshada qaybahooda kala duwan ayaan iskugu yeernay maalmihii ugu horreeyey iyo waktigan hadda la taagaya inta ka dhexayso dadku dadkii kaleetood waxay ahaayeen ayay kula sii noolaayeen balse hadda waan ka yaabanahay dadkii waxay hadda halis ugu jiraan in ay dhilmaaya cuntay inay la soo wada dhacaan qaarkood dadku way xanuunsadeen hadda intii aan ka warqamo dad badan oo isbitaalka degmada maxaas lagu dabiilaya ayaa jiro oo maaragtay xanuuno kala duwan loo keena isbitaalkaasi dhakhaatiirtuna qarya habeenay ku howl jiraan marka adduun weynaha muhiima waxaa muhiima oo in lala soo gaaraaho ay muhiim tahay waxaa waaye in caafimaadkii iyo maaragtay cuntadii in lala soo gaaro dhanka kalena hay-adda gargaarka ee badbaadada caruurta ee safe the children ayaa sheegtay in qiyaastii laba boqol oo kun oo qof oo boqol kun oo ka mid ah ay carruur yihiin ay ku bararkaceen daadadka magaalada beledweyne waxaa la sheegay in laga cabsi qabo inay ka dilaacaan cudurro iyada oo daadadku burburiyeen dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha iyada oo weli ay da-ayaan roobabkii mahiigaanka ahaa ee daadadka keenay sidoo kale degmada bardaale ee gobolka baay ayaa togaga kusoo rogmaday daadadkii ka dhashay ku barakaceen soddon kun oo qof hay-adda ayaa sheegaysa in kooxaha dhinaca caafimaadka ee ay diyaarisay ay ku howlan yihiin sidii ay u tegi lahaayeen goobaha dadku ay degeen oo saxadoodu liidato goobahaas waxaa ku yar adeegyada musqusha biyaha iyo sidoo kale fayadhowrka guud hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobey ee faw ayaa sheegtay in afartan iyo shan milyan oo qof oo ku nool shan iyo toban dal oo ku yaala koonfurta qaaradda afrika ay wajihi karaan cunno yaraan lixda bilood ee soo socota waxay hay-addu ku baaqday in tallaabo deg deg ah loo qaado sidii looga hortegi lahaa gaajada ka dilaacda waddamadan wadamada ugu daran ee ay sheegtay warbixintu waxaa ka mid ah angola zimbabwe mosambiq iyo wadamo kale oo la daris ah waxaa wadamadan ka taagan abaartii ugu darneed shan iyo soddonkii sane ee lasoo dhaafay iyada oo rababkii bilihii julaay iyo agoosto ay ahaayeen kuwo intooda badan ay yaryihiin dadkuna aysan waxba beeran warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyo ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aynu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dhoto war g
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal deegaanka maxaas oo beled weyne u jira boqol iyo afartan kilomitir kana xiga dhinaca bari ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay gaadheen boqolaal qoys oo ka barakacay fatahadihii ka dhacay degmada beledweyne guddoomiyaha degmadaas cabdi muumin cilmi ayaa haddaba wariyaha erge ee gobolka hiiraan cabdi axmed xuseen uu ka waraystay xaaladaha dadka degmadaas ku barakacay dadku waxay isugu jireen maamooyin indhoolayaal ah kuwo maaragtay da-doodu ay weynaatay oo aan u adkaysan karin halka hadda ay ku sugan yihiin dadka reer beled weyne ugu badan yihiin ee aanjaalle maadaama ay kuleyl tahay halkaasi ayaa loo soo wada saxiyey sidoo kaleetood waxaa kusoo barakacay dadkii maaragtay aan waxba haysan oo iyagana aada u taag daran oo naf dibaya maaragtay in iyaalkooda iyo maaragtay dadkooda maaragtay sii xanuunsan ay mar labaad waxyaalo kaleeto ay saameeyaan iyagoo ka cararayo dhowrkaas siyaabood iyo siyaabo kaleetood oo ah dadku maadaama beledweyne shilinkii soomaalida una ka socon ayna aada u daruufeysnaayeen in maaragtay maciin bideen qaar ka mida eheladoodii oo halkaasi degan inay ku dulqaxaan markii aan aragnay xaaladda guud sida shabeelle marka uu biyaha uu soo yahay dadku inay ku barakacayaan waxaan isku taxalujinay inaan tirakoob ku samayno dadka soo barakacay ee kusoo barakacay degmada maxaas deegaanadeeda hoos tago tuulooyinka ugu badan soo xigo dhinaca magaalada beledweyne ee laga haystay caasimada gobolka hiiraan iyo maaragtay degmada gudaheedaba waa garta marka guddoomiye tirada dadka kusoo barakacay degmada maxaas iyo deegaanada hoos yimaada waa imisa reer maxaaseedna waxaan bulshada soomaaliyeed u cadaynayaa intii soo barakacday intay kusoo barakacday bayna wada barakac ay taagan yihiin maadaama dadkii aan laga noqda aan la dhihi karno la celi karno dad soomaaliyeed oo oo wada dhashay ay yihiin ay soo dhoweeyeen iyageena waxay hanti ay ahaayeen way kasii dhammaanaysaa xaalkaas marka waxaan ka digayaa inuu xaal aad oo in baran uu yahay ayna mudan tahay in laga soo wada gaaro si dadkaasi lagu gurmado ma waxaa jira meelo aa u diyaariseen dadka ka barakacay fatahaadda ee gaaray degmada maxaas maske eheladooda ayay la degan yihiin
dadku meel aan u diyaarinoo guuniyahu ma jirto waxaan sameynay oo keliya dadkii maaragtay guri kasta waxaa degan lix qoys toddoba qoysaa degan qaaroodkii ama albaabkii diingadii gudahooda ayay ka dhex dhisteen qaarkood keendooyin si habeenkii maaragtay maalintiina qolkaas ayay iskula wada jiraan maaragtay haddii wax helayaan maaragtay waxooda iskula karsadaan haddii wax waayaan hadee maaragtay waaba waaba waxba ma haystaanba
maxaa ugu daran oo u baahan yihiin dadkaasi waxay u baahan yihiin inta qof aan jaano joogta ay u baahan tahay ayay u baahan yihiin waayo dadku waa barakac wax ay soo qaatin ma jiraan maaa maxaa tiraadahay maacuuntii hataa biyihii ha ka raastay sidaas darteed ayagoo waxba haysan ee baabuur leeca soo wada raaceen kuwana hadde baabuur hantaa soo qaaday oo ka yaabtay ayay soo qaadeen ay wada keeneen runtii maalin kasta waxaa degmada soo gasho labaatan toban iyo shan toban iyo sideed miya oo wado dad barakaca sidaas darteedna waxay dadku ay maaragtay iskula degeen guryihii ayaa maaragtay ay isla cariirsadeen oo ay ku wada jiraan macnaa tuulooyinka dhammaantood hal guri oo maaragtay saddex qoys ay degan tahay hataa ma arkaysa way ka dagan yihiin hal guri oo sideed qof oo isla degan taha ad arkaysaa iskuna kalsoon yihiin iskuna camal filan yihiin wax isla karsanaya hadday waayaan isla qabayaan marka dhinaca biyaha way ka wanaagsan yihiin
dhinaca biyaha meesha waxaa galal ama maaragtay barkado beeda la sheegaho ma fiicna xeeladaa sidoo kaletood ku yaalo dhinaca biyaha wax beeraha ama wax weliba kama qabno xitaa haddii ay deganaadaan dhowr bilood adiga waxaa tahay maamulkii degmada maxaas ayaa tahay mas-uuliyiintii degmadan way joogaan ilaa iminka maxaad u qabateen dadkaasi oo ku barakacay degmada maxaas
aragta aan la kulanno oo aan wacyi gelino walaalihiina oo idigu soo durdegay si sharaf leh usoo dhaweeya wax allaale iyo waxay karaamkiina waxaad haysiin siiya inaan dhahno si ay usii noolaadaan inta layskaga daba imaanayo soomaalida damiirka naxalo ay ka daba imaanayso adika wacyigelin mooyaane ilaa iyo hadda wax gurmud ah oo aada u fudiseen ma jirto
ma jirto wax hadda maaragtay annaga aan gurmad ahoo waxaasaan ku tabaron ama waxaasaan geynay aan dhihi karno bulshada soomaaliyeed aan u sheegi karno ma jirto saa kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas cabdi muumin cilmi dhinaca kalena axmed cabdi aadan qoys ku nool degmada maxaas waxaana hadda dulsaar ku ah afar qoys oo qaraabadiisa ah oo ka soo barakacay degmada beledweyne waxa uuna iiga warramay bal sida duruuftoodu ay hadda tahay qaraabaannahay haa qaraabaanna seebay marka u degeen gurigaagu waa imise qol ma qaadaa afar qoys meelay ku noolaadaan ma ka helayaan hal qolahoo keligiis iyo daashkiis waaye marka barxaddaysa sayiiryaal iskaga xirteen dadku geeda tallaalahoo waaweyn oo meelaha ku yaalay baca ku xirteen quracay baca ku xirteen dadku guryahaiyo qaadi waanaa geedaha baca la iskaga hoos xir deegaanka maxaas alxamdulilah sanadii maanta horta roob la-aan u ahaay haddaana ilaahay a roob siiyey waana lagu nabad qabaa asaga beledweyney ka yimaadeen mise qaybo kale oo gobolka ah beledweyney ka yimideen beledweyne waa gartay maxay ka soo dooneen marka meesha waaheeb dad haddii waddankay joogeen ay biyo galeen meel alla meeshii haddaanay biyahaas uga badbaadaan oo oo beled ah oo u dhoweey ay u soo qaxeen oo dadku waa dad barakac oo biyaha ka soo cararay ahaayeen marka meeshaas oon beledka degmada maxaaseed haddiiba ay guryahoodii iyo waddankay joogeen biyo ka qabsadeen ay usoo carareen marka idinku ka dadka reer maxaas ahaan dadkaas maxaad ku taakulayseen wallaahi dadka oon hadda waa intii tabarteeda dadku waa la gurmaday dad god la siiyey dad raashinu keenay waa la rabtoo lagama jeef adigu afarta qoys maxaad ku taageertay iyo weelal iyo waa loo raftay adigu afarta qoys maxaad ku taageertay kuu yimi afarta qoys waxay cunaan yaahe kaloo siiyabahe dad ahal oo meesha jooga annaga ahaynay wixii la helay ay dadka ahalka ahay cidda ahay la jiraan adigu maxaad ka shaqaysaa oo noloshaada ku tiirsan tahay xoolaaley korona waa ahay ganacsi dhallahoo aan af lahaynuna way abuuran yahay xoolo intee leeg leeda maya waxaad ilaa walax ilaa konton neef camal wax saasaa baa biyaha lala degan yahay mise reer baad leeda labo waa imise carruurtuna waa lix afartan qoysa kugu soo barakacayna imise carruuray wataan wallaahi waaga maba tira koobin carruurteeda laakiin ma yaro carradii dhameedaaba carra yubur yubur noqoto iyow dad beled waa iska taqaana waxe maba yaro ciidankoodu waa gartay marka hadda see u maaraysaa noloshooda afar qoys iyo adoo laba qoysa waa lix waxaad ka haysataana waa ganacsi yar iyo xoolo wallaahi niyo oon hadda dadku dad islaam oo ahaluuna waa u gurmaday annaga naftigeenu dadku waxau yihi wax ka yihiin alxamdulilah haddana xaalkoodu aada u liidan yahay kaasi wuxuu ahaa axmed cabdi oo ah aabbe ku nool degmada maxaas oo ay ku barakaceen boqolaal qoys oo ka mid ah kuwii fatahaadaha beledweyne ay saameeyeen halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
duufaanta kulaylaha ee ka yar ayaa u muuqatay inay hoos uga dhacday awooddii ay ku socotay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sida lagu sheegay saadaal cusub oo uu soo saaray mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee iswaalim ee la shaqeeya hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw duufaantan oo horey looga saadaalinayay inay waxyeello u geysato qeybo somalilan puntland iyo gobollada bartamaha soomaaliya ah ayaa hadda waxaan la rajaynayn inay soomaaliya ku dhufato sida ay saadaashii u dambeysay sheegayso ma jiri doonto khatar muuqato oo deg deg ah oo ku wajahan soomaaliya oo ay sababayso duufaantaasi ka yar saadaashii maalmihii lasoo dhaafay ee duufaantanina waxay sheegaysay inay halis badan ka jiri doonto dhanka xeebaha saadaashan sheegaysay inaysan jirin wax halis ah waxay soo baxday maanta oo jimco ah kowda bisha noofembar
waxaad ka dhagaysan kartaa rediyow ergo magaalada baydhabo rediyo warsan iyo rediyo baydhabo iminkana waxaad kusoo dhowaataan wararkii qiimaha xoolaha oo aan ku eegayno sayladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waa kan wariyaheenna faarax dubad
xubinta qiimaha xoolaha waxaynu maanta ku eegaynaa sayladaha geela iyo adhiga lagu kala iibsado ee ku yaala magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo aan booqday maanta waxaa ka jiray dhaqdhaqaaq ganacsi oo lagu kala iibsanayey xoolaha sayladahaasi la keenayey oo ah isha dhaqaalaha ugu weyn ee ay ku tiirsan yihiin bulshada ku nool gobolkan saylada geela ee magaalada laascaanood waxaa maanta geela qaliinka muunadiisa koowaad lagu kala iibsanayey awrta waaweyn qiimo gaadhaya koob iyo soddon milyan oo shilin soomaali ah waxaana muunadda labaad lagu kala iibsanayey sagaal iyo labaatan milyan oo shilin soomaali ah halka muunadda saddexaadna lagu kala iibsanayey afar iyo labaatan milyan oo shilin soomaali ah geela dhadig ee qalliinka waxa uu saaka saylada magaalada laascaanood ka marayey hasha muunaddeeda koowaad laba iyo labaatan milyan oo shilin soomaali ah halka muunadda labaadna lagu kala iibsanayey labaatan milyan oo shilin soomaali ah halka muunadda saddexaadna lagu kala iibsanayey sagaal iyo toban milyan oo shilin soomaaliya awrta qurbacda ama baananka oo ah kuwa ugu badan ee saylada yimaada waxaa maanta muunadooda koowaad lagu kala iibsanayey afar iyo toban milyan oo shilin soomaaliya halka muunada labaadna la kala siisanayey koob iyo toban milyan oo shilin soomaaliya qiimaha geela dhaqaalka ah ee saylada la keenayo ayaa qiimahoodu markii hore ahaa qaalmaha afar jirka iyo shan jirka afar boqol ilaa shan boqol oo doolar inta udhexaysa waxaana iminka qiimahoodu marayaan afar boqol ilaa sideed boqol oo doolar sida uu raadiyaha bilaadanimada ergow sheegay xasan dubadow cabdi oo ka mid a dilaalinta saylada geela ee magaalada laascaanood waxaana uu sababeeyey qiimaha korarka ku yimi qaalmahaasi afar jirka lix boqol iyo konton baa lagu diiday lix boqol iyo konton baa loo gaara waana afar jir afar boqol iyo konton dolar marka haddeer reemise maraya lix boqol iyo konton waa lagu diiday sagaal boqol haddaan laga siisan waan kaxaysanayaa sagaal boqol oo dollar way gaareen kiisas baa la raadinaya aad geel dee lagu magbaxo baa dadku saa ugu hoganayaayoo kiisas oo qaalmaha la doonayo aada loo doonayo iyo dhaqaal ahaanba sidaasa loo hoganaya marka dadka geela dhaqanaya baa soo badanaya dadka geela dhaqanaya soo badanaya xoolihii waa tii abaartii iska baabiisay waaweye nin waliba wuxuu jecel yahay inuu qaalin iibsado marka seeladiisaa wada manaafacaadka qaalinta maxay tahay marka manaafacaadka qaalintu dee waxaan malaynaya waa cabdisamed yaasiin warsame kaytoon oo ka mida dilaalinta saylada adhiga ee magaalada laascaanood waxa uu raadiyo ergow sheegay in adhiga yimaadaa maalintii dhan yahay ilaa boqol neef halka xilliyadii hore uu imaan jiray adhi gaadhaya ilaa saddex boqol oo neef waxaana uu sababeeyey iminka oo la galay xilli roobaad taasina ay ugu wacan tahay inuu yaraado adhigii imaan jiray saylada magaalada waloo wuu tilmaamay in qiimahu uusan jirin isbeddel weyni waxa uu tilmaamay in muunadda koowaad ee neefka qalliinka la kala siisanayo toddobaatan dollar halka muunadda labaadna lagu kala iibsanayo lixdan dollar adhiga daabaxa ayuu kaytoon sheegay inuu saylada yahay kuwa ugu badan ee lagu iibsado waxaana uu tilmaamay magacaga waxaa layahay cabdisamed yaasiin warsame adhigu haddeer hoosu dhac weyn baa jira oo siduu ahaa kaliisha qiimihiisii ma joogo hadeer dhifya naadir weliba ay tahay in la sista sideetanka laakiin toddobaatanki toddobatan iyo shanta iyo isaga badan qiimahaas adhigu uu hadeer maraya intaa ayaan kusoo afmeeraynaa xubintii qiimaha xoolaha oo maanta idinka imaanaysay magaalada laascaanood waxaan idinla socodsiinayey anigoo ah faarax dubad
cudurkan la yidhaahdo futrod ayaa lagu yihahdaa waana lugta lugaha oo bukooda ama qoobka neefka oo bukooda marka cudurkani waxaa maaragtay keena jermis baa keena jermiskaasi wuxuu ku dhacaa oo ugalaa labada cidiyood xoolaha maaragtay laba suuleyda la yidhaahdo oo ay ka mid tahay ari ariga iyo maaragtay looda marka wuxuu galaa marka labada cidiyood dhexdooda meesha ah haragga ku yaala ayaa maaragtay waxaa maaragtay jilciya biyaha roobka ayaa jilciya iyo dhiiqada iyo kaadida xoolaha marka ay ku jiraan meesha xerada ah waxa weeye waxaa muhiim ah in la nadiifiyo oo meesha jermiski galay iyo maaragtay la nadiifiyo oo wixii wasaqa meesha laga saaro kadibna maaragtay cijida la jaro haddii markaa dheeraad ay tahay oo maaragtay si markaa ay u fududaato ama maaragtay sidii markaa dawadu u gaari lahayd amase neefkuba uu markaa lugtiisu fiican dhulka ugu qaban lahayd waxaa kaloo marka la isticmaalaa haddii markaa cudurku uu sii ballaarto oo aad maaragtay lugtu ay maaragtay u maaragtay bararto antibiotic baa lagu duraa antibiotigaasina waxa looga durayaa hilibka dhexdiisa baa laga siinayaa oo waxa weeye sintaa looga duraya ama qoorta looga duraya hadduu markaa tii markaa markaa qofku uu markaa la fududaata marka inta badanna maaragtay waxaa la isticmaalaa dawadaas muddo saddex maalmood ilaa shan maalmood baa la isticmaalaa daawada lagu durayana waxa weeye waa oxytetracycline ama oxo ay dadku isaga soo gaabsadaan marka daawadaasina waa maaragtay daawo fiican oo anfacaysa weeye markii ay maaragtay loo siiyo miisaankeeda loo siiyo iyo xoogga ay leedahay markii hadda ka horna waxaan hore usoo sheegay in maaragtay dawooyinka ay leeyihiin xoog xooggana lagu cabiro hadwalba bercentageka ama bercentualo ama boqoleyda saddexdaas hadba qof walba siduu u fahmi karo boqoleyda
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana haddaan adna dhinacaas iyo magaalada baardheere ee gobolka gedo toddoba kun oo qoys oo beeraley ah ayaa la soo sheegayaa inay saamayn ku yeelatay fatahaadaha uu sameeyey webiga jubba iyadoo dalagyadii u beeraa oo wakhti dhow u soo go'i rabay uu daad ku xaaqay waryaheenna axmed cumar saalixi ayaana warbixintan magaalada baardheere inooga soo diray in ka badan toddoba kun oo qoys oo noloshoodu ay ku tiirsaneed wax soo saarka beeraha ayaa waxaa saamayn ku yeeshay fatahaad uu wega jubba ku sameeyey bartamihii bishan oktoobar beerood oo ah kuwa waraabka webiga oo ku yaala ilaa tuulo oo hoostaga degmada baardheere gobolka gedo sida ay noo xaqiijiyeen guddiga iskaashtada beeralayda ee degmada baardheere balash nunow oo kontonsanno jir ah kuna nool tuulada ku kato ee baardheer u jirta ilaa kilomitir kagana beegan dhanka koofureed waxa uu ka mid yahay beeralayda fatahaaddu ay ka baabi'isay dalagyada toban hegtar oo uu ku beertay qudaar iyo galley ayay biyuhu kala tageen sidoo kalena wuxuusan weli meel uusan ku sheegin motoorkii u saarnaa beertiisa iyo qalabkii loo isticmaalayay qodaalka fatahaadaasayta kulley horta ilaah noo boqdhay aaday dhibaatan ugu keentay ilaa iyo kun iyo shan boqoloo beerood biyo la tagay insha allahu tacaala beertiiba hadday buur aheed oo biyo korsan waayaan maalinta kale horta waa lala tagay haddee dalaqii ku yaallay waa baaba'ay wax ilaahay barto hadda macnaha oo mataqaana oo meesha hadda yaalla ma jiraan qoysaskan faraha badan ayaa qaarkood magaalada u soo barakacay iyagoo lugaynaya halka kuwo kalena ay aadeen tuulooyinka u dhowdhow beeraha ee saaran dhulka taagagga ah dalagyada ay biyaha webigu qaadeen ayaa kale ah moos bocor cambo liindhanaan yaanyo basal bataati kabsar caleen basbaas qare digir galley iyo sisin aniga beertayda waxay ku taallaa kukad waxay u jirtaa insha allahu tacaala kilomitir baarta ilaa toban hektar waayba oo mataqaanaa oo qabaar waa duur inta hadda laakiin aan ii banaaneed waa toban
marka beertaad maxaa ku dhacay markii webigu fatahay biyihii baa ku fatahay nyaanya igu taallay basal baa igu taallay maxaa ahayd basbaas baa ku yaallay wixii oo dhan maalgeleydii kullii daad baa la tagay waxayna beeralayda dalagyadani ay abuurteen bilihii ogosto iyo sebtembar ee sanadkan waxayna ahayd badankooda inay goostaan bisha nofembar ee isla sanadkan khasaara ay soo gaaray ilaahay baa mahad iska leh kulley insha allahu tacaala waxii ilaahay ugu ridaa ugu dhacay khasaara weydin baa ay soo gaaray wax beeroo ku kata ka fakadayba ma lahaba ilaa iyo mataqaanaa soddon beerood afartan beerood oo kalaa nahay hal haboo fakaday ma jirib fatahaddan deer fatahaadda mid la dhihi jiray ka hor tan oo kale weli waxbaa noo fakan jira hadda waxba nooma fakanin balash wuxuu sheegay in afar iyo toban carruur ah oo uu dhalay iyo laba xaas toddoba beri ka hor uu keenay degmada baardheer si uu ugu raadiyo nolol wuxuu xusay in noloshu hadda waxa ay dulsaar ku yihin ehladiisa oo ku nool deegaanka isagoona sheegay beerta beerta oo uu ku noolaa inuu ku maalgeliyey lacag u dhiganta ilaa labaiyo toban kun oo doolar oo uu ka soo deynsaday ganacsada deegaanka balse xilligan uusan garanayn halka uu ka bixin doono lacagtaasi balash ayaa waxa uu sheegay isagii qoyskiisaba inay baadhir ku soo gaareen iyagoo lugaynaya tuulada kukata oo uu ka soo tagay maalmo ka hor ayuu tilmaamay inuu go'doomiyeen fatahadda webiga uu samaynayo iyo daadadka roobka biyahaas aan dhammaanin cidta hadda ku laaban karto ma jirto beertii biyaha ku jiro meel lalabaa saaran waa dhooqo wax laga qabanayo ma laha sanadka horteena ilahay hadduu wax ii sahlile wa ayadoon beerta wax ku bixin kabasho kale ma leh alxamdulillah horta saaqada ilahay baa ballan qaaday laakiin kolley haddee beertaan ku noolaan middaasay ahayd wax shidaalkaa liigu leeyahay ooleydaan qaadanayay matoorka samayskiisaan qaadanayay cabdiraxmaan xaaji maxamed ismaaciil oo ah aabba lixdan jira kuna nool tuulada mardhaa oo baardheere sagaal kilomitir kaga toosan dhanka waqooyi waxa uu ka mid yahay beeraleyda fatahaddu ay ka baabi'isay dalagyada shan iyo toban hektar oo uu ku beertay dalagyo kala gedisan ayay biyuhu kala tageen waxaana weli uusan meel ku sheegi karin matoorkii beertiisa wuxuuna sheegay inuu geliyey beertiisa dhaqaalo dhan ilaa oo doolar lacagtaas ayuu tilmaamay inuu deyn ku soo qaatay abaar xun baa horta la soo maray beeraha si fiican baa loo tabcay hadday tahay geedmirood oo moos iyo babbay iyo wixii la mid ah iyo hadday tahay gelley basal yaanyo iyo khudradda noocyadeeda kala duwan wax alla wixii beeraha sanadkan hadda loogu talagalay oo la saaray wax ilaahay abuurtay oo ka fakaday ma lahan beertayda waxaa saarnayd moos babbay yaanyo gelley digir intaba waa saarnaayeen iyo khudaartan kala duwan oo yararka ah annaga hadda waa isku kortuuranahay webigii bannaanka iska joogaa wixii dalag ahaana wuu ku dhintay dadka marka waa iska hadda iska kortuugayen waxay un sugayaan biyahaas markay ka baxaan ilaahay haddii wax ku surtaa wax ka sokayana ma haystaan beertayda cabirkeeda waa ilaa shan iyo toban hektar waaye dhaqaalaha yaga baxay ma alla xisaabi karo laakiin allah ilaa hadda ilaa hadda waxaa waaye kolley kun iyo shan boqoloo dollar inta ha fasalkaan waa iga gashay dadka oo bakhaarada baan raashin ka qaadanaa waxaan ku xisaabtana wax ku bixinana dalagaas waaye waxaana uu sheegay in waxsaarka beertiisa ay ku tiirsaneed ilaa saddex toban qof oo uu qoyskiis ka kooban yahay noloshayda waa ayadii ku tiirsan tahaba annaga xoolo kale ma dhaqaalaysanno waxaan ku neenahay weliba dablaha maahan roobka bannaanka maaha waxaa waaye beeraha webiga ayaan ku tiirsannahay dadka boqolkiiba sagaashan waxay ku tiirsaneen beeraha webiga guddiga iskaashtada beeralayda degmada baardheere ayaa khasaaraha soo gaara beeralayda waraabka ayaa waxa ay ku sheegeen in ka badan ilaa kun oo dolar lacagtani ayaa ah qarashaadka guud ee lagu maalgeliyey dhammaan dalagyada u baxaya beeralayda ee ku khasaaray fatahadda webiga lagahaasi ayaa ah kuwa beeralayda deegaanka ay ka soo deensadeen ganacsato isla deegaanka barre sheekh aadan waxa uu ka mid yahay guddiga iskaashtada beeralayda degmada baardheere fatahaadda si kelis ay nagu soo gashay beerihii dhibaataa gaartay haddii aan aad u dhexgalgalnay oo aan fiirinay barnaamijkaasna barnaamij aad dhib beeraha u gaari weeye ugu yaraan adigii laba kun iyo dhowr boqol oo motoor ayaa maxay ahayday beerihii saarnaaba dalagii waa gartay marka imisa motoor ayaa beeraha saarnaa guud ahaan laba kun iyo laba boqol iyo labaatan motoor
dhammaan motooradaasi beerihii saarnaay dhammaan daadka ayaa la tegay daadkaa la tegay haa beerihii daadkaa la tegay laakiin motoorada inta badan way bad qabaan wallaahi hadda hadda iyo kow inay beerihii biyaha ka baxaan khatar bay ku sugan yihiin ilaahi subxaana watacaala haddee nimco hadduu keena haddee nusqaanteedana way leedahay hadda xaadirkaan hadda waxay ku sugan yihiin beerihii way baaba'san yihiin kolley waad arki kartaan waxaa weeyaan waa dhibaato aad u weyn baa gaartay beerihii waa laba jeeroo fatahaada isku daba noqota ay ahayd axmed cumar saalixi idaacadda ergo baardheere
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ato diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ato ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuruc aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudto conjuntivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunugu wuxuu noqonaya cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaada waayeen inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aad ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii uu halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida mcjadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqoto in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu cilmihi cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cudurkaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaale jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusa jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteenna soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba matarayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliyeed
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
Thank you. cadiyo wanaag bajartaan welibay waray samaysahay welibay waray samaysahay markaad wacadiyo wanaag bajartaan welibay waray samaysahay
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii dalandool oo aan ku eegayno maanta ciidanka booliiska puntland ayaa waxay sheegayaan inay dagaal kula jiraan marino gobollada sanaag iyo sool ah oo la marsiiyo dadka la tahriibinayo waa kan wariyaheenna khadar cawl oo barnaamijkan inoo soo diyaariyey
kulan waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo aan uga hadalno halisaha tahriibka barnaamijka dalandool maanta waxaan kusoo qaadanaynaa guddiga nabadgelyada ee gobolka sanaag ee maamulka puntland ayaa soo saaray amaro lagu hor istaagayo qulqulka tahriibayaasha oo mara waddooyin aan inta badan gaadid isticmaalin oo ku yaala gobolka ciidamada booliska oo fulinaya go-aamada guddiga nabadgelyada ayaa bilaabay baacsiga baabuurta xilliyada habeenkiia si dhuumaalaysi ah ku qaada tahriibayaal u badan etoobiyaan oo ka gudba xadka gobolka sool uu la wadaago gobolka sanaag iyaga oo usii gudba deegaana xebeedyada puntland ee bari iyo sanaag ciidamada samaynayay howlgalka tahriib la dagaalanka ah ayaa toddobaadkan rasaas ku furay baabuur xamuul ah oo waday tahriibayaal etoobiyaan ah taasoo sababtay dhaawaca ilaa shan qof oo tahriibayaala iyo dhimashada wadihii baabuurkaasi oo soomaali ahaa taliyaha qaybta bilayska ee gobolka sanaa gaashaanle dhexe xuseen aw cali maxamed ayaa waraysi uu siiyey barnaamijka dalandool ee raadiyo ergo waxa uu digniin u diray cid walba oo doonaysa inay tahriibiyaan dadka wariyaha raadiyo erga yuusuf cabdi shire ayaa taliyaha khadka telefoonka ku waraystay isagoo jooga magaalada badhan
sideedaba waxa weeyaan dawladdu waxay ku shaqaysaa ama anagu waxaan ku shaqaynaa sharci baan ku shaqaynaa sharcida aan- sharciyada aan ku shaqayno waxa weeyaan wax kasta waxbay soo saartay taariimada iyo waxyaabaha magaranaysaa dadkan eh, la gudbinayo iyo waxyaabaha sharci darada oo dhan wax walba waxaa ka yaala eh, qodob baa ka yaala maxkamad baana xukunta laakiin anagu waanu ka hortagnaa dhacdooyinkaas inaanu wax ka qabano intii kale iyaga eh, haddii dhacaanna waxaan abaan ku qabanaa waan ka daba tagnaa
wax go-aanaa oo dawli ah oo arrintan idinka degsan ma jiraan taliya waa sharciga bay ku qoran tahay inaan maxaa broseskaasi waxay kamid tahay heerka eh, heerka ciqaabta sooma ee puntland ayay ku jirtaa way kamid tahay waa lagu shaqeeyaa waa dembi in qofku uu qof dambi laisu gudbiyo laisu wareejiyo somalilan ama siyaabo dadban looga faa'iidaysto qofka aan duruufaha ku jiro waa qodob kamid ah eh, heerarka maganasa ciqaabta soomaaliyeed oo u baahna wax laga qabto oo sharci ah wey.
waa gartay maxaa tallaabaa marka oo laga qaadayaa dadka fududeeya socdaalkan sharci darrada ah
Eh, tallaabada laga qaadayo waa sidaan ku sheegayo weye horta wixii in laga hortago marka aan leeyahay Eh, wixii intayan badhicin eh, in wi- laga hortago in barnaamijkan eh, uusan badegaanka qofka soodinta uu xukumayo oo amnigeeda uu xilsaaran yahay inuu ka taxadaro maankaasi uusan dhex marin oo dee dembiyana aysan uga dhicin markaad horta anaga ka- inaan ka hortagno ayaa noo noo qorshaysan Een, inaan la xiriirno meelaha ay soo mareen Een, inaynan iyagan halkaana kasoo gudbin oo la la wadaagno magaranaysa xogihii la wadaagno Een, haddii ay gudbaan oo meel kale u gudbaana in- dee xiriir buu leeyahay wada shaqayn buu leeyahay Een, qofkaasi waa lasoo waa la gudbinayaa xogtiisa waa lasoo qabanaya meeshii uu dembiga ama eedag ah laga eedeynayay Een, ayaa dib loogu soo celiyaa
waa garta waxaad ii sheegtay in shuruuc iyo amaro ay eh, idinka degsan yihiin gaar ahaan gobolka sanaag oo hadda la sheegayo inuu maranka eh, ugu badan ay dadkan isticmaalaan eh, muhaajiriinta uu yahay amaradan goormaad soo saarteen Een, anaga ka guddi een, marka la yidhaha guddiga nabadgelyada gobolka markaanu kulan isugu nimaadno ama wiil macnaha inta gobolka ku saabsan authorityga intuu macnaha awoodeedu een, leeg tahay Een, hadday tahay een, ka qaynuun ahaan ama ka deegaan ahaan een, xaq baan u leenahay inaan kasoo saarno een, inaan kasoo saarno go-aamo iyo tallaabooyin macnaha sharciga waafaqsan si guud laakiin si guud puntland weligeed baa way kasoo horjeeday way ka hortegaysay weligeed waa la dhaysay barnaamijyadaas maaha waxaan hadda abuurayna maaha muddada aad eh, go-aanadan soo saarteen marka ilaa hadda maxaa qabsoomay oo ciidamada ay ku guulaysteen inay ka hortagaan ama ay ka daba tagaan
Een, walala een, waxa weye heer qorshe ahaa marka aan ka hadlo inta mas-uuliyadda aan hayay een, qorshaha ugu weyn aan wado wuxuu ahaa inaan reform inaan ciidankii booliiska dib aan ugu sameeyo dib u habeyn Een, maadaama aan ahay nin tababara ahaa muddo saddex iyo toban sana ah oo qaynuun ka dhigayay iyo xeerarka qawaaniinta dowl- ee, booliiska inaan goobaha ay joogaan inaan ku siino casharo iyadoo aan macnaha meelo tababar loo qaadin oo fufog oo kharash badan uga ku bixin Een, inaan magaranaysaa nidaamkooda inaan dib u xasuusino shaqadii haddii macnaha hadasanaan jirtay busiskaasna macnaha shaqadoodii maalmoodna way ku jiraan Een, taa markaan sameeyo waxaa aad aan jeclahay inaan ku guuleysan doono inaan wax badan een, macnaha inaan qaban doono inaan ku guuleysan doono baan kula jooganahay Een, wax kasta oo mamnuuca oo dowladda puntland macnaha ay ka soo saarto sharci ama qiimaha guud ee heer- heerka caalami mamnuuc ka ah inaan macnaha tallaabo ka qaadno waxna ka qabto sidaasaan kula jooganay
waa garta muddada hadda aduu xafiiska joogtay oo kale wax tahriib u socda ama wax gaadiida oo tallaabad ka qaadeen ma jiraan deegaanka ee tarin iska martaa oo si caadiya iska marta oo aan la fiirin ma jirto Een, mararka qaybta way dhici kartaa inay xuduudda wadada saacadaha soo geliyaan laakiin dhacdooyinka waaweyn hadda sida dilka oo kale meesha uu ka dhacay Een, soodintaa waxa iskale inay baaritaankeeda waxa iskale iyo hawshaa inay faraa la gasho oo aan ku taqayinka u ogolaanayaa in lagu ixtiraamo ay u baahan yihiin waa gobolka marka ay ka dhacday ama degmada ay markaa ka dhacday marka ogaanadana waxaa waajib nagu ah wixii nooga baahdaan oo ay ribootkooda soo siiyaan oo wax soo gudba inaanu gacan ka siino waxna ka qabano marka wadanku wuu fiican yahay mana aha meel tariibta un looga ganacsada ama ay iska dhex marto ma ahan gobolku taliya arrintan muddo badan bay soo laalaabatay Eh, ma jiraan xeelado kale oo ciidanku ay adeegsan karaan iyada oo aan la xabadaynayn dadka tusaale sida hadda dhacdada u dambeysay oo kale eh, in ciidanku ay uga hortegi karaan dhacdooyinka noocan oo kalea ee khatarta nafeed dhalin kara
way jiraan talabooyinkaas waa lagu raajoogaa dowladda hadda waxa weeyaan waxa way aada ugu dadaalaysaa inay dalkii magarasa amnigiisii soo celiso inay magarasa si dhaba ah manaa ugu adeegto bulshadeedii waxa ay ka turjumaysaa in dhalinyaradii loo sameeyo shaqo abuur manaa markii amnigu yimaado ayaa waxa iman karaa horum- barwaaqadii markas iman kartaa iyo horumarkii inay dowladdu abuurto oo dhalinyarada u abuurto jawi een, ay qof waliba uu nidaamka uu doonayo oo shaqada uu doonayo inuu ka he- uu ka heli karo taana waxaa horseed u ah waa sida loo helo amniga taasna wataan aan ku taagannahay weeye oo yoolka aan eegsanayna waa sidaas waa gartay bulshada deegaankaasi oo kale oo tahriibta dadka ay maraan ama gaadiidka dadka lagu tahriibinayo ay isticmaalaan waa dhul baadiye ah iyo wadooyin qarsoodi ah dadkaas sidee ula shaqeeyaan ciidankeena biliiska wal waxa weeyaan horta een, wataan hore kugu sheegay horta meeshaan maaha deegaan ay ma- joogtaas ku qulaan ama marka marka laamiyada aan marayo wax ku taan taariikh fara badan oo lagu helaysaa marna xagga usii socota marna xagga la socotaa laakiin gobolkan marka aan joogo waxa weye dhuumaanaysi way ku mari karaan laakiin waxa weye wax iska qulqulaya ama laweynaya ama la arki karo ciduna dareemi karto ma ay jirto taasina waxa mustaqbal raalli kama aha dagaalkooda waxyaabo nabad darro ah inay ka dhacaan dhegaystayaal barnaamijka dalandool oo aan uga sheekayno halisaha tahriibka maanta waa naga intaas haddaad hayso sheeko la xiriirta tahriibka ama aad doonayso inaad fikirkaaga nala wadaagto fadlan la soo xiriir telefoonka sida lacag la-aanta lagu soo wici karo ee laba kun labayo toban
duufaanta kulaylaha ee ka yar ayaa u muuqatay inay hoos uga dhacday awooddii ay ku socotay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sida lagu sheegay saadaal cusub oo uu soo saaray mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee iswaalim ee la shaqeeya hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw duufaantan oo horey looga saadaalinayay inay waxyeello u geysato qaybo somalilan puntland iyo gobollada bartamaha soomaaliya ah ayaa hadda waxaan la rajaynayn inay soomaaliya ku dhufato sida ay saadaashii u dambeysay sheegayso ma jiri doonto khatar muuqato oo deg deg ah oo ku wajahan soomaaliya oo ay sababayso duufaantaasi ka yar saadaashii maalmihii lasoo dhaafay ee duufaantanina waxay sheegaysay inay halis badan ka jiri doonto dhanka xeebaha saadaashan sheegaysa inaysan jirin wax halis ah waxay soo baxday maanta oo jimco ah kowda bisha noofembar
haddii aad joogto walnlaweyn iyo tuulooyinka ku dhow waxaad rediyow ergo ka dhegaysan kartaa maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m-ta ah ee rediyo walnlaweyn waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii dhakhtarka raadiyaha waxaana magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ka soo diyaariyey waryaheenna cabdirasaaq haajirow
kulan waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha idaacadda ergo oo maanta idinkaga imaanaya magaalada gurcel ee gobolka galgaduud magacaygu waa cabdirasaaq ajirow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee maanta waxaa igala qaybgalaya doctor axmed ciye oo ah dhakhtar cudurada guud iyo qallimada kana howlgala isbitaalka ciye ee magaalada gurceel maanta waa kaaga mahad celineynaa inaad fursad noo siisay in aad dhegeystayaasheenna uga jawaabto su-aalaha ay qabaan aada iyo aada umahadsanta cabdirasaaq xaajirow waaya doctor dhegeystayaal badan baa meelo kala duwan nagala soo xiriiray oo su-aalo caafimaad qaba marka hore waxaan siinaynaa dhegeystaha ugu horeeya walaal magacaaga halka aad joogta iyo su-aasha aad weydiin lahayd dhakhtarka asalaamu calaykum aad baan idiin salaamay dhammaantiin radio ergan waan idin salaamay waxaan ku suganahay gobolka sool degmada kalabeed baan ku suganahay dhakhtarkii waxaan weydiinayaa waxaan ka cabanayaa wejiga ayaa nabara yaryar oo yururuc oo aada iyo aada u tira badan ayaa iga soo baxay waa aada cuncun aada iyo aada uga tira badan baan ka dareemayaa marka walaal maxaa lagu sababayn karaa nabarada yaryara yururucaa faraha badan maxaase lagula tacaali karaa ee lagu daweyn karaa cuncun aada u tira badan bay leeyihin waa intaa wejiga qura aada baa iga salaama dhammaantiin meel kastaad joogtaan walaalo doctor dhegeystaha sool nagala soo xiriiray hay cudurada weji nabraha wejiga ka soo baxaa aaday u fara badan yihiin tusaalahaan haddaan dhegaystahan su-aashiisa sida aan u fahmay aan u raacno inkastoo cudurrada maqaarku ay ku fiican yihiin aragti oo isha laga fiiriyo haddana maadaama aan ka hadlayno maaragtay isgaarsiin oo warbaahinta aan ka hadlayno markaan u raacno su-aashiisa finanka wejiga ka soo baxaay way badan yihiin laakiin waxyaaba hadda u nagala hadlaa waxay u badan tahay inay tahay waxa waaye kaba soo qaad inay tahay findoob findoobku mid waa wax iska caadiya findoobka sida caadigaa wuxuu dadka u badan yahay qofku markuu qaan gaaray ilaa labaatan sano labaatan sano wixii ka dambeeya inta badan waa uu baaba'aa laakiin qofku haddana labaatan sana asooka weyn wuu yeelan karaa waxaa nabrahaas oo loo yaqaana findoobka weli findoobanku guda jiraan nuuc ka mid ahaa jiro oo loo yaqaano agne fulgaris nuucaas waa nuuca ugu xun wuxuuna ku badan yahay dadka wejigooda uu saliid saliidda leeyahy wuxuuna keenaa nabro wuxuu leeyahay cuncun fara badan dadka qayb ka midoo ku dhaca inta badanna waa dhaxalow ku imaadaa kaas marka wuxuu u baahan yahay inuu dhakhtar maqaar la xiriiro si daawo looga qoro nuucaas wuxuu mudan yahay in dhakhtar lala xiriiro haddii wejigiisa uu saliid saliid leeyahay cuncun leeyahay kasoo baxyo uu sameeyo nabrihii horena ay noqonayaan nabro godgod sameeyo oo wejigiisa uu godgod u muuqdo markii las- la fiiriyo ama rafraf laakiin haddii uu yahay nabrahan caadiga ah oo afka ku wata waxyaabaha cadcad islamarkaasna aan aad u ballaarnayn sida caadigaa afartii qof oo dadka dunida ku nool ka mida saddex qof oo ka mida waa laga helaa da'da u dhexayda kow iyo toban ilaa soddon sano badankooduna waxay baaba'aan da'da labaatan sano
waa mahadsan tahay doctor ciye dhegeystaha xiga ee walaal magacaaga halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiin lahayd dhakhtarka
asalaamu calaykum magacaygu waa ayaan tahliil oo joogta degmada ceelwaaq waxaan dhakhtarka waxaan weydiinayaa cunug waa ayaan markuu joogo wuu iga shumaa indhihu way qodmayaan afka yaabis ee biyo torobaa wuu cabayaa waaya ayaan oo ceelwaq nagala soo hadashay doctor ciye ayaan u bandhigayaa su-aashaada haye doctor okay ayaan aad u mahadsantaha su-aal fiican waaye inta badan shubanku dadka waaweyn iyo dadka yaryarba wuu ku dhacaa laakiin wuxuu u badan yahay caruurta Eh, caruurta gaar ahaan waxaa khatar ugu sii jira inay shumaan caruurta da'dooda shan iyo tobanka sano ka yarta ayaan waxa ay ka hadlaya waa wax saxa oo caruurta lagu arko shubanka sidiisaba waxaa sababa inta badan waxa loo yaqaano jerimska loo yaqaano virus waxaa ku soo xiga waxyaabaha sababa bacteria gaar ahaan bacteria nooceeda loo yaqaano salmonella waxaa sidoo kale sababa gooryaanada waxaa gooryaanadaas ugu muhiimsan gooryaanka loo yaqaano jaardiya caruurta markay shumaan sida caadigaa waxaa lagu arkaa inay inay matagaan lablaboodaan caloosha xanuunto oo caloolmajuujis gaar ahaan sidoo kale madax xanuun qandho iyo gabadha walaasheen ayaan say noo sheegay oo kale waxaa lagu arkaa fooqbax inuu canugu fooq baxo sida badan shubanka markii guud ahaan lasoo koobo wuxuu ku dhammaadaa maalmo ilaa asbuuc fooqbaxa marka sida caadigaa markii uu yahay nuuca ugu horeeya oo oon dhibaatada badnayn cabitaanka iyo waxyaabahaasoo loo badiyay inaaska oo aada loogu deeyo dhib badanna ma lahan laakiin markuu yahay dhedhexaadka iyo marka uu daran yahay labadaas mar aa arrin aad u adag ah tusaale ahaan canuga afkaa khalalaayo sidaa walaashan ayaa noo sheegay hadda indhaha way degayaan waxaa la yidhaahdaa sankan ice indhaha uu goday gelayaan sidoo kale maqaarku wuxuu ekaanaa maqaar qof waayeelahoo kale sidiisoo u duuduumaa ee canuga waxaa waaye illinta waa laga weynaa sidii hadda noo sheegtay oo indhihiisa yacni way qalalan yihiin sidoo kale canugan waxaa laga weynaa maaragtay faruuryaha qoyaanka ka tegaayo markaasoo kale waxaa la rabaa haddii canuga sidaas yahay haddii uu canug naaska nuuga uu yahay waxaa la rabaa naas nuujinta aad loo kordhiyo la badiyo lagu celceliyo waxaa la rabaa dareere badan in la siiyo waxyaabaha la siinaa waxaa ka mid a maaragtay fuuq celiye ama waxa loo yaqaano o r s waxaa la rabaa oo kale yacni waxyaabaha kale oo nafaqada leh oo canuga soo celi karo cabitaanada in la siiya la rabaa biyaha waa la cabsiinaa ayagana laakiin biyuhu cusbo ku filan kuma jirto biyuhu way way ku yar yihiin sida caadiga bulshadeenna markii ilmaha shuban ku dhaco way oomiyaan wayna gaajadayna ku fiirsadaan ayagoo dhaqan ahaan u maleeya in canuga haddii wax la siiyo inuu canuga uu shubanka sii badinaayo laakiin sidaas ma ahan Eh, haddii marka canuga uu mata keeno oo aada u matagaya ama la laboonayaba waxaa la rabaa goob caafimaad inay la xiriirto qofka dhakhtar ina in markaas canuga lala xiriiriya la raba- lala xiriiriyaa la rabaa canuga hadduu matag badan keeno waa mahadsan tahay doctor ciye dhegeystayaal haddaad doonaysiin inaad barnaamijkan eh, dhakhtarka raadiyaha aad su-aal soo weydiisaan dhakhtarka waxaad eh, nagala soo xiriiri kartaan lambarka laba kun labaiyo toban oo dadka soomaaliya jooga ay si bilaash ah kusoo wici karaan dhegeystaha kale iyo markan su-aashiisa eh, walaal magacaaga halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso dhakhtarka
halo salaamu calaykum raadiyo orga waan salaamay magacaygu waa faadin waxaan kasoo hadlayaa degmada cawda qofka waxaan weydiinayaa qofka hadduu sokorta cuno ma wuxuu ka qaadayaa cudurka sankarayga sokorta uu saa-id u cuno waayahay Eh, faadmo oo caabudwaaqa joogta Eh, doctor waxay ku weydiinaysaa eh, sokorta oo la badsadaa oo aada loo cunaa cudurka sokorowga miyay keentaa haye doctor okay faaduma aad ay u mahadsantaha cabud waa qanaga soo wacday sankorta oo wax badan laga cuno si toosa ulama xiriirto inay cudurka sankarowga keento laakiin waxay ula xiriirtaa si dadban tusaalehaan qofku hadduu si aada u isticmaalo sankorta sida dadkeenna ay u badan yihiin waxaa dhacayso qofka inuu miisaan badan koro oo cayilo qofkaas markuu cayilo kadib marka waxaa imaan karo sonkorta cayilkaa keeni karo wuxuu noqon karaa waxyaabaha sonkorta keena mid ka mid ah sida caadiga sonkorta waxay u kala baxdaa afar nuuc dadka badankiisa waxaa ku dhaca nuuc la yidhaahdo type two diabetes waa sonkorta nuuceeda labaad nuuca kale waxaa la yidhaahdaa type one nuuca saddexaad waxaa la dhahaa gestational diabetes waxaa naagaha markay uurka leeyihiin ay ku dhacdaa oo uurka yeeshaan gaar ahaan bilaha dambe markay dhalaanna way baxdaa sida dhiikarka loo yaqaano briclamsiyada oo kale markay gabadhu dhasho sonkortaasi way baxdaa midda afraad waxaa loo yaqaanaa juvenile waxaa waaye ilmaha yaryaraantay kula dhacdaa ama way ku dhashaan marka sonkorta sida caadiga waxyaabahan sonkor badan in la isticmaalo sida caadiga lama ogola laakiin sonkorta si toosa ulama xiriirto inay cudurka sonkorowga ama macaanka ay dhaliso
waayahay dhegeystaha xiga markan aan siino walaal magacaaga halkaa joogto iyo su-aasha aad weydiinayso dhakhtarka asalaamu calaykum rediyoorka magacaygu waa diftaax maxamuud waxaan joogaa degmada dhaardheere waxaan rabaa inaa waxaan dhakhtarka weydiinayaa suuska suuska ilkaha iga jaj birkasi ilkaha iga jajaba suuska maxaa la dhahay nasteexa daawud oo nala soo xiriirtay waxay ka hadlaysaa suuska iyo arrimo la xiriira doctore muxuu yahay macluumaad badan naga sii suusku waa broblem dunida dhan haysta cudurka loo yaqaano suuska laatinka waxaa lagu yidhaahdaa dental caris ama toos dikeyaa loo yaqaanaa suuska suuska sida caadigaa waxaa sababo oo keena aashta ay soo daysay bakteriya bakteriyadaasuna waxay ka dhalataa macmacaanka dadku sida badan ay isticmaalaan suusku iligta markuu ku bilowdo wuxuu ku bilowdaa haruudoo kale kadibna waxay isku beddeshaa madow suuska calaamadihiisa waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah xanuun qofkoo wax cuniddii xanuujidoo kale oo wax cuniddii dhib ku noqoto waxaa kaloo oo ka imaan kara suuska qofkii inuu caabuq sameeyo ciridkii sidoo kale waxaa ka imaan karaa qofkii in ay maal gasho oo markaas meeshii dhacaan ka aruuro taasuna hadhow oo qofkii u baahdo qalliin waxaaba kaloo ay keento waxaa ka mida maaragtay in oo dadka ay wejigoo kale ay dhibaato badan uga imaato foolxuma kale ay ku imaato gowska oo bannaanka u dilaaco markuu bannaanka u dilaacdo maashaasina ay aad yacnii uga imaato qofkii wejigii ka foolxumaado sida caadiga suuska waxyaabaha aad u keena waxaa ka mid a oo dadku aad uga imaado waxaa ka mid a dadka aad u isticmaala sonkorta islamarkaasna aan aad u cadaysanin oo ilkaha aad uga taxadirin suuska sida la ogyahay marka waxyaabahan loo yaqaano macmacaanka waxaa waaye cuntada bakteriyada bakteriyadu waxay aad u jeceshahay waxyaabaha macmacaanka waxaana aad ugu sii khatar badan qofka inuu habeenkii asoon cadaysan u seexdo maalintii oo kale afka carabka ayaa ku dhaqdhaqaaqa candhuufta afka la kala gaarsiinaa laakiin habeenkii qofku wau jiifanaa hadduu marka cadayga aad markuu jiifanayo uusan cadaysanin uusan luqluqanin ilkihii meesha dhexdoodaana uusan wixi ka bixbixinin waxaa imaanayso inuu markaa suuskii jaanis helo oo cuntadiisii oon la cadaynin meeshay u taalla jeermiskii kadibna sidaas uu ku karaa marka maxaa la rabaa suuskii maadaama aan soo sheegnay ka hortagiisa maxaa ka mid a ka hortagiisa waxaa ka mid ah qofku inuu si joogto ah ilkihiisa u nadiifiyo ciridkiisa sonkor cunidda inuu yareeyo waxaa la rabaa inuu cadaysado maalintii ugu yaraan laba mar waxaa la rabaa ilkaha dhexdooda ugu yaraan hal mar maalintii inuu ilkaha dhexdooda waxyaabaha ku jira iska bixiyo guud ahaan insi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada gurceele gobolka galgaduud anigoo cabdirasaaq aajiro ah ayaa barnaamijka dalna socodsiinayay waxaa igala qayb gala barnaamijka doctor axmed ciye oo ah dhakhtar cudurada guud iyo qalliimada kana howlgala xarunta caafimaadka ee ciye
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow halkaa waxaa ku eg idaacadayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen muwjada gaaban ee dherarkeedu yahay koo iyo labaatanka mitriban una dhigantaa toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad sidoo kale naga dhegaysanayseen qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dhoto r g tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergawa ergadeydii ergawa